abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo duunyaba waxay mar kale ka bilowdeen oo durbo saameyn adag ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan saddex boqol oo kilomitir oo teedsan xeebta waqooyi gaar ahaan waqooyi galbeed ee somalilan oo ah inta u dhexaysa hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lughaya ayaan safar ku maray marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaankan ay la dariska yihiin waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horraantii sanadkii hore waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horraanta abaartan hadda la shaaciyey iyadoo dhinaca kale ay deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaar shan sanno jirsatay maxamed cali ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka bildaaley oo ka mid a deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii sagaashan kilomitir waqooyi ka xigta hargeysa waxa uu iga warramay sida abaartu ay u saamaysay abaartu aad aad aad bay u saamaysay dad iyo xoolba way saamaysay abaartu xoolaha dee waa aragtee waa kuwaasoo waa kuwaa geed walba hoos jooga waa xahayo caafimaad la-aan iyo cudur iyo gaajo waxbaa iskugu beerbeeray bahadhii biijaahoo xayayaanka xoolaa cuno weeyaan ee dhiigga ka nuuga ee siday u nuugaysa deedna neef kolkay dhiigga cad dhamayso ayuu bakhtiyaa haddaan maanta o dhan dhibto mariso aan dhibanaynbadii xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo walaahi hebel waa laleeyahay ayaa soddon afartan ay dhimatay xeryaa qaarna gabaabsiba bay marayaan sida xoolu marka hore u kala jixixsanaaye xeryaa qaarna gabaabsi bay marayaan aad buu u dhintay arigu geeluna wuu ku daba jiraa iminka maxamed cali waxa uu sheegay in abaarta ba-an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii waharaad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay waxa weeye bahalka waraaba layidhabaa si weerar xoogle xoogle xoogle ku haya inanka geela loo diro cawayskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuu ka didsadaa wuu ka dilaa kolkuu dhex galo keligiina yahay dhowr bahalla soo weeraraan kolka mid halkaa eryadaan inta kaleba caynteeya adhi tiradoodu dhammayd ilaa laba boqol oo neef ayaa hadda maxamed cali uga nool yihiin sida uu ii sheegay tiro ka yar konton neef kuwaas oo iyaga lafaantoodu aanay naf la noolayn oo qaarkood wakhtigaan deegaankaasi tegay itaaldarro iyo caato awgeed ay hadharhka madaxa geliyeen dhibaatada uu sheegay maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray kuwaasoo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da-ay meelo somalilan ka mid ah ama roobabkii la sugu jiray wakhtiyadan oo kale ee ka di'i jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha maxamed muusen dhimbiil waxa uu ku nool yahay deegaanka xayaableh oo ka mid a deegaanada udhexeeya lugahye iyo hargeysa abaartu way fool xunta sanad in badan bay hays dad iyo diirba basbasay biyo wuu waayey baad wuu hay ma hayo gurmad ilaah mooye gurmad u hayaala ma jiro adigu imse jir baa tahay anigu toddobaatan toddobaatankaa sanaad jirtay bal iga war intii aad soo aragtay abaarta abaar lamida abaarta abaar lamida weli ma arag waa seven tani maaha abaar way sabaysan tahay kolkaa amba abaarta xoolahun bay ku dhacdaa amba dadkay ku dhacdaa tii dadkiiyo diirkaba haysa weeye way fool xunto aad iyo aad ba u haysaa cudur bay xooluhu qabaan dadku abaar buu qabaa si walba wuu fool xuntaa maxamed muusen dhibiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad geesta kale madiina yaasiin aarey waa hooyo wakhtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay islamarkaana dul taagnayd biyo lagu shubay bac inta dhulka hoos loo qoday la duldhigay abaartu way nagu weyntahay walaal ilaa saddex sanayna tumaysa wayna jilciso marka biyuhuna dee roobka unbay la socdaan daadba waad fahansantahay ina cirkun biyuhu la socdaan sawmaa biyuhuna way nagu xun yihiin waa kaasoo annagaa dee bacaha lanoogu shubo biyo bac ku jiraan hadda soo gidaafad maaha wax kastiba gali maayo dee iminka inay aafoobayaan walaal waad garanaysaayoo daayeer iyo hawayaan habeenkii galay iyo wax kasta mar hadday saa bacaha ugu jiraan maalintaa u horreysa la shubay iminka saakaa la shubay berri oo kale lama cabi karayo gidaafad bay noqonaya markaa dee markaa dee dhibtoodu maxay u yeelan waayeen dee mar hadday wasaq yihiin miyay fiican yihiin canab axmed tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka cabdigeedi oo soddon kilomitir qiyaastii magaalada loghayo u jirta waxaanay v o a u sheegtay sidan abaartu deegaanka waxay u saamaysay si aad iyo aad iyo aad u weyn bay noo saamaysay oo abaar nagu weyn oo nagu laba jirsato nagu saddex jirsata weeya kolkaa xoola iyada laysma waraysta imika way jilceen xoolo way dhul dhaceen dee dadkuna hadday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraan kolkaa dee ilaahay un baanu sugaynaa aad bay noo haysaa abaartu may wax roobahoona helin ma jirto gunnama helin dayrinama helin diraacinama helin abaartii hore dadku isku soo jabee bari laga soo jabay tii baan ku taagan kolkaa xoolihii iyaga geelii baa laysku jira aadhna hadalkiisa da aad bay noo haysaa abaartu imika roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saaraa sanadkii afraad baa noogu dambeysay afar sanno abaar baanu kolkaa abaarta aad weyn baan haysa dee ilaahay baanu deeq bixiyoonu deeq ka sugaynaa mid cid noogu soo dhiibiyo miduu daruurihiisa noo keenaba laakiin dadka deegaantu way jilicday dad soo guuray oo waxaanu leenahay xoolii kasoo barakacay dad marti oo fara badan baanu leenahay culays badan baana saaran reerba reerba huway intaasi aynoo joogto qaybta koowaad ee warbixinnada taxaanaha ah ayaanu ku eeganay abaaraha ka jira somalilan iyo saamaynta ay dad iyo duunyaba ku yeesheen intaynu qaybta dambe ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya ammaana allah